wasaaradda macdanta iyo biyaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa wada qorshayaal lagu dayactirayo ceelasha biyaha ee ku yaala deegaanada waqooyiga kismaayo kuwaas oo burbur uu kasoo gaaray fatahaada webiga jubba iyo daadadkii elniino ee dalka ku dhuftay sanadkii lasoo dhaafay dhanka kale wasaaradda ayaa biyogelin ka samaysay deegaanada luglow istanbul qaamqaam iyo bulobartile sida uu sheegay agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda macdanta iyo biyaha jubbaland liibaan mawliid xuseen uu ka warbixiyey waxa ay wasaaraddu ka qabatay horumarinta adeegyada bulshada gaar ahaan dhanka biyaha
sidaad ogtihiinba soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisa waxaa ka dhacay daadad iyo fatahaado aada u ballaaran waxay saameeyeen ceelashii oo dhan sidaas darteed wasaaradda oo ka duulaysa baahiyaha soo fowd saaray deegaanada faraha badan ee hoos yimaada jamaame degmada janamaame ay macnaha ceelashii ay daadadkaas fatahaadaha ay waxyeeleeyeen inay wax ka qaban wasaaradda waxay dardar gelinaysaa in laga guuro sistamkii hore ee ceelasha ay ku shaqayn jireen shidaalka iyo motoorada waxaana u guuraynaa in ay ceelasha ku shaqeeyaan solar si aan oga faa'iidaysanno qoraxda uu ilaahay noogu manaystay sidaad ogtihiinba wasaaradda waxay biyogelin ku samaysay deegaanada luglow ee laisku yidhaahdo ceel jaalla n ceel jaalla two istanbul qaamqaam iyo buulo bartire dhammaan sistamka biyogelin loo sameeyey maantana ay ka nasteen dadkii in loo sameeyo biyo dhaamin sidaas darteed horey waxaan ugu soo soconnay tuulooyinkii jamaama inaan hadda soo gaarno iyo goobihii hore loo qabtay si aan u gaarsiino dadka biyaha rumaantii sidaa ogtihiinba biyihii haddii la waayo dadka ma sii degnaan karaan goobahan sidaas darteed wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka go-an in meel alla meeshii la qabto dadka ay biyo ku gaarsiiso si ay meeshooda ay ugu sii nagaadaan wasaaradda biyaha jubbaland ayaa sheegtay in hadda wixii ka dambeeya loo guuri doono ceelal ku shaqeeya soolarka ah iyadoo laga faa'iidaysanayo cadceedda